hay-adaha samafalka iyo kuwa enjo owleyda ah ee lookalka ah kuwa enjo owlada ah dadka qaxiyey ee bannaankaa ku qaxiyey bannaankaa ku qaxiyey magaalada ha buufiyeen magaalada jidad ha u sameeyeen biyobaxada ha ka qayb qaateen wan dollar laguma bixi karo bannaankaa hal shay bannaanka laguma bixi karo annagoo biyaha hor taagan yaa qaxiya dadka ma col baa galay col miyaa galay dadka annagaa u madaxee goormaan idhi biyahan ha laga qaxo yaa iga haya yaa qaxiyey dadka waannu ognahay injo owley oo baabuurey iyo ciyaal yaryar oo magaciisiiya soo martay oo baktiya xaaraan ka shaqayne oo annaga biyahan xidhnaba furuuraysa injo owley waay waannu ognahay iyo gacmo kaleba gacmaha kalena waa la soconnaa injo owgii iyo hay-addii isku dayda bannaankaas inay wax ku bixiso biyaha cidda laga xiri lahay waay laga xiri lahayaa waay suma wallaahi suma wallaahi maxkamadaan la istaagayaa cidda hal hal dollar meeshaa ku bixiso ha la soo gudbiyo biyahanan xidhayna ha lagu bixiyo ceel macaanoo booriiga ha loo qodo magaalada kanaaca ka kacday ha laga buufiyo wasaqda biyaha oo meelaha ku go'doontoo biyaha xareedda ku go'doomiyeen booyada inta keenaan ha ka dhuuqeen ha ka soo daadiyeen meeshii ay ka bixiyeenna ha ka wax bedele ha saareen ama laami ha saareen ama jaay ha saareen magaalada ha nagala shaqeeyeen xanuun badan baa ka iman karaya magaalada hay-addii meeshaa wax ku bixisa ciidamo boliisoo badan baa noo jooga militariyaa noo jooga nabadsugudaa noo jooga sirdoon badan baa noo jooga hal garaan hay-addii meeshaa ku bixisa suma wallahi xabsigaad tegisaano haddaad wax bixinaysaan developmenti soo aadano developmenti soo aada soo aada dhinaca horumarinta soo aada dibudhiska soo aada maanta waxaan ku qabtay halkaa mid wada kartoono iyo caagado oo dhahaya uncr aan ahay uncr uncr waa hay-addee noocey u taallaa hay-addii soo ma ahayn hay-adda qaxootiga adduunka maaha goor maa annagu qaxooti noqon goor maan reer beloweyna qaxooti noqdeen goor maan qaxooti noqona reer beloweyna haddaan nahay annagaa dadka madaxa adduunkana washuma ahayn qaxooti horumarin baan u baahannaha kabnana waa u baahna maxaa nalaga kabayaa biyo xidhiinkaa nalaga kabayaa waxaa nalaga kabayaa magaalada kaneecaa ka dhalatay in nalaga buufiyo waxaa nalaga kabayaa biyaha wasaqda ah ee yaalla xareeddu meelaha ay ku godoomisay in booyada inta loo keeno laga jiido bannaanka lagu soo daadiyo jaay looga shubo waxaa nalaga kabayaa xanuunka adduunkoo dha aafada ku noqday ee karoona la yidhaahdo waxaa nalaga kabayaa isbitaalkeenna waa qaawanya dawaiina la siiyo waxaa nalaga kabayaa waxa aadamiga macno u samaynayo adeeggaha nalaga kabaya nalaga kabin mayo xoogaa beriisa iyo kartoon la wada iyo sasanyeeri laba doolara iyo saabuunta dharka lagu dhaqdo shan sinti ah shan sinti ah shan sinti ayaa qof dumara iyo baaldi ayaa subaxii bannaan la soo istaajinaya laba iyo tobanka maantay bannaanka taagantahay waxa dhanoo la siiy shan doolar ma dhabo eeg shan doolar ma dhabo waxa dhamoo la siiy ilaa maantana bannaankaa lagu helay war ma qaadanayno haddaan shalay indhaha ka qabsanayno maanta indhaha kama qabsan doono hay-adda wax bixinaysaa warqad baanu diray maalintan xafiiskeedna nala soo wadaagaanina waxaad dadka u qabanaysaan u haysaan laba only laba hay-adaa soo jawaabtay laba bes kuwa kale maxay la aamuseen xaaraan bay ka shaqaynayaan soo maha waa ee noo tahay micnaheedu ma aha inaan iska hadlaya maaha wallaahi ma iska hadlayo haddaan arka hay-ad meeshaa saabuun ku bixinaysa iyo kaloriin meel lagu shubo iyo saabuun lagu fara dhaqdo hay-ad bannaankaa dadka ku siiraysa haddaan arka ilaahay baan ku dhaartee waxaysan weligeed ku fekerinay ku fekeraysaa way naga guuraysaano qof waa baxaysaa amarkeenna hay-addaan ku shaqaynayno dadka in loo adeegaan u baahnano amarkeenna in lagu shaqayna waa u baahnahay dalka annaga ka madaxa ciddii diidda oo u hogaansami weyda gurga habarteeday u kacaysaano